kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga iyo qaar ka mid a wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana looga hadlayaa arrimo ku saabsan xayiraadda kooxda al-shabaab ay ku sameeyeen magaalada baydhabo iyo isbeddelka dhanka maciishadda ee ka jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxayna saraakiisha ammaanka iyo mas-uuliyiinta kulma ay ka wada hadleen sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo xayiraadda kooxda al-shabaab ay ku soo rogeen magaalada baydhabo guddoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim biyaano ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin cunaqabateyn kooxda al-shabaab inay saaraan magaalada baydhabo inay ku dhibaateeyaan deegaamadan reer koonfur galbeed khaasatan dadka ka soo jeeda koonfur galbeed maxaa yeeley deegaamada kaleo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa gawaaridii waa shaqeeyaan jidadkii waa la maraa xaalada iska normalay ku jiraan laakiin reer koonfur galbeed khaasatan by region dadkan ka soo jeeda waxay ugu talagaleen inay ku dhibaan waxaan aragnaa mararka qaarkood in gawaarida qaarkood laga fasaxo oo ay u gudbaan gedo oo dhinacan baay aada looga xayiray wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq ayaa isaguna sheegay inay gacan bira ku qabanayaan cid walba oo la macaamisha kooxda al-shabaab isagoona intaasi ku daray in dhowaan ay qaadayaan howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab
iniyo gekan surumen yonila garab surunyin iniyo operation kaba face 2 diyar garow diyar garowwa taliyaasha ama amnigeena mayma farane si horba una farni barlamaadna farane iniyo lan ala lalanki shabaab iska day intiis meel kusugu yin bah ama awaamirto ka shaqeey ama walamida ee fafaaladi ku mooqot iniyo waajibjo ku gududayan ilaa her maxkamadna la la tiigsido ilaa hero reer deegaanada mayba kale fareengan daray baaqan daray dadka ha ku jeeda guud ahaan haddayna gadan lahayn siyasiin haddayna gadan lahayn bulshada qaybaja kala duwan mayba baa mayba baa baaqanka diray dee kolley shabaab meel walba deegaanada soomaaliyeed meelyo dhibaatanka wadna ma leh laakiin iniyo in sheegad madilan fiiri koonfur galbeed may aragaasa ini waxyaalo qaas ayo ka hayan taas yeedeena shabaab ma kahaayo dadka deegaanada ka nool yo iska hay may saasan lahaa wayba saasan lahaa ogo wedeedaya todobaatan kilomitr ukuban kubahda wejida beruratio kubahda ago malaba inkoe mootea maras onogo dacasko wedeedo melo kuyaaba isbuuc madoo surum jida hiringa lakale jitiring male melo kuyaaba shan boqol askari degmada ka noole degmada roogdoola kuyaaba waana jida hiringa lakale jitiring mo male moota maraay baawuraha maraay marka meenaaja mayba muuqatay barabugandhi afa kirinyi afkaasay kirinyi taasiyeedee kolley guud ahaan koonfur galbeed qorshoon ku yaal operation kalamaad oo ilaahay roob degmo hirig ma jirto degmo walba sosocod iyo furma doono go'aan yeeta wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax cali yuusuf ayaa ugu dambayntii ka hadlay go'aanada la isla qaatay koonfur galbeed digniingan daraasa iyo oo an sababeeyasa ini oo shabaabla layn dhega nuglaana oo yacni go'aamadii lan qaadana cid allaala idii oo suurtagelido barnaamijkaasi ay seeta dowladda maxkamada saaran doonta qof oo lan aabuweela doona ma jarta dhammaan bulshada oo ku nool degmadan baydhabo ganacsatada dowladda koonfur galbeed maybanka digaase ini iyo daruuriga oo raashinka iyo gadaayan iyo qiimaha ooyo ka gadaayan iniyo wal oo dheeraada iyo unsuubiyo korna walna iyo ka daro korna marka insha allah waana go'aamo adag yaa ka saaran doonna muddo ka badan shan maalin waxaan baydhabo soo gelin gaadiidka badeecooyinka kadib markii kooxda al-shabaab ay xayireen ama ay go'doomiyeen waddooyinka soo gala magaalada baydhabo waxaana magaalada baydhabo xilligan laga dareemayaa sicil barar baahsan oo ku yimid cuntooyinka quutul duruuriga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo